waxaan rabnaa aan ummadda soomaaliyeed u sheegaynaa iyo midda gobolkaba in aysan jirin gogol dib u heshiisiineed ee reer hiiraan ay isugu imaadeen ee la laabay amaba socoto ma jirto waxaan ka mid nahay gobolka hiiraan dadka deggan gaar ahaan degmada beledweyne arrintaas ayada ana nagulamana martiqaadin mana ku jirno waxna kama ogin waxaan rabnaa marka beesha caalamka iyo soomaalida iyo dainta gobolka dadka gobolkaba inaan u sheegno arrintaas lagu sheegay in heshiiyeen dadkii gobolka loona gudbahayo maamulka gobolka in maamul goboleed loo sameeyo ah inaysan waxba ka jirin ayaan rabnaa inaan ummadda u sheegno waxaan raacinaynaa marka war la yska yidhaahdo oo aanan waxba ka soo bixin waxaa ka wanaagsan war yar oo loo fiirsado nuxur leh oo waxqabto arrintaas la sheegay nimanka sheegay oo xildhibaanada ah waa niman beel ah nimanka nabadoonnada ah oo sheegay waa niman beel oo isku hayb ah arrintaas marka waa arrin hal garab ah oo dadka gobolka uusan ahayne hal beel ah in marka soomaalida iyo dadka gobolka iyo beesha caalamkaba aan sidaas ugu cadaynaan doonaynaa waxaa kaleetoon ka hadlaynaa hadduu ilaahay yidhaahdo gogasha la sheegay labada gobol baa hiiraan loo kala goynhayaa la yiri oo maamulo samaynta ah ayaduna haddee taas waxaan u malaynayaa wax badan baa horey ooga hadalnay haddana waa raacinaynaa arrintaas waa waxba kama jiraan meeshaas gobolkaas hadduu cid raacaayo wuxuu raacayaa insha allahu tacaalaa shabeellada dhexe hadduu ilaahay yidhaahdo horaan u weynay hiiraan oo laba ah dastuurkuna kuma yaallo nagalamana ogolo marka ayada lafteedu inaanan ummadda lagu habsaaminin beesha caalamka iyo soomaalida kalena aysan ku habsaamin madaxda dowladda oo madaxweynuhu u weyn yahayna arrintaas ayada aysan waxba muhiimad siinin ayaan doonaynaa maadaama horey nogala diiday haddana ay u eg tahay un in wakhtiga la isaga qaadahay waxaan doonaynaa qodobka iigu daran oo meeshaas ka socdo meeshaas raba inaan ku dara waxay tahay hadda ka hor laba kun iyo saddex iyo tobankii aakhirkeedii ayaa beeshaas hadda shirka wado oo siyaasad iyo dhaqanba u wado ayaa waxay tihi meesha la yidhaahdo beledweynaan isugu imaanaynaa dal iyo dibad waxaan samaynaynaa waxa la yidhaahda muwaafaqo iyo talo reer hiiraan mudday socotay ceel jaallay ka socotay waa tii hoolalka loo dhisay amniga amisom oo reer jabuutiha sugahayay waxaa ka soo baxay in lagu duulay lagu duulay deefow iyo kabxanley maalintii afaraad yaa lagu duulay kabxanley saddex beri markii shirki uu xirnaa go'aankii la filayay inuu ka noqdo meeshaas wax bulshaweynta reer hiiraan anfaco wuxuu noqday mid bulshaweynta dhexdeeda lagu weeraro marag iyo markhaatina waa leedahay xilligaasna barasaab waxaa ahaa laqanyo gobashaan marka hadda taalo marna nabad lagu sheegahayo nabadayn marna lagu sheegayo inay tahay maamul u samayn annagu waxaan u aragnaa oan u aaminsannahay tii inay la mid tahay dagaalkii oo hadda hakaday oo sidii la rabay berigii hore loo abaabulay wax u qabsoomi waay u fuli waayey in la raba in dib loogu cusboonaysiiyo oo dhaqaalo loogu helo arrintaasaan annagu u fasiranaynaa wayna tahay oo warkeedu waa sidaas sababta oo ah waa keligood cid kaleotoo meesha ku wehelisa ma leh inaan marka lagu kadsoobin soomaalida iyo gobolka dadka deganba iyo macalbeesha caalamka oo laquudarayna inay dhaqaalo ku bixiso inaysan ku kadsoomin oo arrintaas aysan ku fududaanin baan ka codsanaynaa intaas ayuu kusoo kooban yahay warkeyga wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa shirkan jaraa'id ee maanta aan qabanay wuxuu ku saabsan yahay sidii uu walaalkii hore u sheegay shirkaas dib heshiisiinta iyo maamul dhisida lagu magacaabay beledweyne oo ka socda la leeyahay aysan jirin wax shir ah iyo waxaan halkaan macnaha rabnaa inaan ugu caddayno ummadda soomaaliyeed iyo gobolka hiiraan macnaha dadka reer hiiraan oo dhan inuu wax shir ah oo dib heshiisiin ah oo meeshaas ka jira uusan jirin wax la qabtayna aysan jirin taasna waxaan ku caddaynaynaa annaga waxaan nahay beesha surre oo beeshaas hadda gogolaan dhigno oo dib heshiisiinaan samaynaynaayo dal iyo dibadba isaga imaadeen ay sahayeen wax wada hadal ah iyo wax wada tashi ah oo aan yeelanay aan isku ogaanin aan isku ognahayna ma jirin waxaan ku ballanna ma jirto qoladaasna meelna inay ka leeyihiin maamulaan dubheshiisiin iyo maamulaan dhisaynaa meelna ay abaabul dagaal uga jiraan waxaan ahayno annaga aan ku ognahay ma jiraan dubheshiisiin la gaaray iyo cid ku wada hadashay iyo cid u diyaarsanna ma jiraan annaga kamid kaqayma nihin beelaha kaleo reer hiiraan oo waaweyn oo kalena kaqay ma ahan waa beeshaas wax ku kooban oo ayada keligeed ay dana ka leedahay haddii annaga kolley aan qayaasno danahaas waxaa waaye in meeshaas dagaalka iyo dhibaatada ka jirto in indhaha caalamka iyo ummadda soomaaliyeedba laga jeediyo ummadda caalamka iyo u-nkana dhaqaalo looga raadsado sidaasna dagaalkii lagu sii kaabo inay tahay waayo haddii dib heshiis meesha ka jirto dib heshiisiinta waxaa ku heshiiyo beelihii isdagaalamayay waxayna ka dhacdaa meel labada beeloodba ay tegi karaan oo dhaxa ayay ka dhacdaa cid dhexdhexaada oo laga raba in labadaas meelood isaysa dhexdhexaadaysana waa laga rabaa waxaa kaloo rabaa cid fuliso oo wax ka qabata wixii qoladaas mana qoladii nabadii ka imaan wax ka qabataa la rabaa intiba meesha ma yaalaan beelaa gurigeeda wax dhigatay ayadaa isku maamulayso marka annagaa lama galaayaa gogol taallaayo meela lagu heshiinayaa lama galaayo isbitaalka caalamiga ah noo dhexeeyaan tegi weyno naloo diiday garoonka internationalka naloo diiday oo dhaawacana aan loo diido lagu kallifay inaan dhabaha la soo qaadno marka nin gurigiisa wax ku samaystay dib u heshiisiinaan sameeyey ha lii yimaado wax dhaca waxa adduunka la arkayna maahan dib u heshiisiintana waa in labada labada qolo is haysta ay ka imaadaa waa in ummad u dhaxaysa jirtaa waa in meel dhexdhexaad ay jirtaa intaasba ma jirto marka waxa waaye in caalamka iyo ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegnaa arrintaas inay isku kasoomin waxna aysan ka bilaawneen nabadna aysan jirin abaabul ciidanna uu jiro ee lana doonayo dhaqaale in lagu helo sidii hore ugu sheegay saaxiibkay sidii beriga horeba shirkaas weynahaas uga soo baxday in dadka meeshaas la qabsado oo lagu duulo haddana in haddana mar labaad duulaanka la celiyo in lagu la doonayo ayaan ummadda u sheegaynaa waxaasan waxba ka jirin aanan lagu qaldamin waxaana ku caddayn karnaa gurigaygaa gogol taallaa anaa waxaas ka dhigtay dad aan meesha joogin ooba kaba soo qaybgelinaan la heshiiyey ma garanayno annaga wax lala heshiiyey cid ay yihiin maanta ma garanayno ayagaa laga rabaa inay caddeeyaan arrintaas dadka sheegay ummaddana waxaan u caddaynaya waxaas inay waxba ka jirin waana salaaminta asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigu warkayga maba badnaba laba waa isdiidaysaa sideedaba gogol aan beledweyne dhigay dadkii aan la dagaalsanaane goobtii ma joogaan maamul goboleedaanan dhisinaya horta waa isdiidaysaa waxaan kaloon u sheegayaa qabiilka gogasha dhigtay magaalada beledweyne waa mid horta ayaga gooni u ah kumana jirin annaga markii ay yidhaahdaanba gogolaan dhigaynaa iyo dib u heshiisiinaan wadnaa waxaan u aragnaa annaga colaadii oo meesha laga sii cusboonaysiinaa iyo dagaal iyo haddi iyo kow dadku waa wada dhashay waa ehel waxaa loo baahan yahay nabadda sida ay tahay in loo abbaaro oo dhab oo runtii oo daacad ah dagaalna waa la yaqaan heshiisna waa la yaqaan laakiin waxaan kula talinayaa qolada gogosha hiiraan dhigatay sida alle uu ku og yahay inay jidka islaamka inta raacaan gogoshii ummadda dhan ay ka soo wada qayb gasho lagu wada heshiiyo dagaalkii iyo colaaddii gobolka ka taagnaa sidaas ay ku dhammaato wabillahi towfiiq warkayga waa intaas